qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa galabta ka dhacay magaalada boosaaso kaasoo ay waxyeelo ka soo gaadhay dad isugu jira askar iyo shacab mas-uuliyadda qaraxan ayaa waxaa sheegtay ururka al-shabaab wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada boosaaso hal qof ayaa ku dhintay shan askari iyo laba qof oo shacab ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay dusha sare ee mehrad ganacsi oo ay fadhiyeen ciidamo iyo dad shacab ah sida uu v o e u sheegay goobjooge ka agdhowaa mehradda uu qaraxu ka dhacay oo magaciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood sidoo kale goobjoogahan ayaa v o e u xaqiijiyey in qofka dhintay uu ahaa haweenaydii lahayd mehradda ganacsi ee uu qaraxu ka dhacay dhinaca kale saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka gobolka bari oo magacooda ka gaabsaday islamarkaasna ka cududaartay inay warbaahinta la hadlaan ayaa v o e u xaqiijiyey in duhurnimadii maantay qarax lagu aasay mehradda gudaheeda ay ku guulaysteen inay si nabada uga saaraan isagoo aan cid waxyeelin balse si lama filaan ah saacado kadib uu qarax kale ka kacay saqafka sare ee mehradda saraakiishan ayaa sidoo kale xaqiijiyey dhimashada haweenayda mehradda iska lahayd iyo toddobada qof ee qaraxan ku dhaawacmay oo isugu jira askar iyo shacab dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaad ee ku yaal magaalada boosaaso faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso